bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faynu meelba isin roogtanga ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isin ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinnimo ahtagalaaytu taarikhdiya keedanta tumiyo sagaalka bil oktoobar labada kun iyo tumi sagaalka qodobada shargadiisa barnaamijka kulanku warsanna oo nimada akheereen siinkaay walibaa ku mid ahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan yaa weliba xildhibaanada wasiirada on badan usuku codsaday iniyo haadran ah fadhiyada baarlamaanka federaalka soomaaliya barnaamijka siinkaayna akheerayaa kasoo kala qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada dilaal waliba ku mid ahaa warbaahinta madax bannaan iyo weliba yonageegalandiida iniyo tabyanga kulummada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasi oo geegusu ku furmay gudaha magaalada muqdisho haddaba mayla kulameen waryaalka mayati sababta dhugunsiyaala barnaamijka sinkaaya gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimiyada iyo weliba ya sheegdaya iniyo fadaayan iniyo qobdan doorasho qof iyo dee dhammada kun iyo labaatanka welibaniya sheegdaya iniyo wedan dadaalo keedan sidii arrintaasi iyo indhiilahaysee haddaba qaabseen wejiha koran guddiga doorashooyinka madax bannaan doorashadaasay akheerayaa barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu hadilaar weliba ku mid ahaa mudane farmaajo ayaa weliba soddon sanna kureeduusa aragga ku jaraya taalooyinka taariikhda leh ee ku yeelanka gudaha magaalada muqdisho haddaba may ku heri madiine farmaajo mayna saacduha keedii akheerayaa barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu hadilaar weliba ku mid ahaa madiinaga maamulka puntland sayid abdulaahi deni iyo weliba usiina markal usu furaya siyaasadda dowladda federaalka soomaaliya iyo soosokala maamul goboleeda dalka welibana usi sheegay ini la dhexgala maamulka jubbaland iyo soosokala dowladda dhexe haddaba deni ujeeddada u sikilaya wadahadallada maamul goboleeda ee soosokala dowladda dhexe akhyaray barnaamijka siinkaaya qodobadaasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu siinkaaya barnaamijka oo kole baasaare waan siin dare sii doonay dhugunsiyaala anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakuteerta weliba imaamadu doonay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareta weliba wadasin kala hamiin faylaan barnaamijka kulanku warsan oo cabdirashiid rashka ayaa aalabaa saaray waan siin darasiya dhegeystayaalaha ku bilaabay qodobkan koraya gudoomiyaha golaha shacabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo weliba xildhibaanada inta badan badayin wasiirada usa ku codsaday iniyo hadranka fadhiga baarlamaanka ee federaalk soomaaliya haddaba geega weliba furumaya ee wejiga koowaad ee kala fadhiga dhihaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasi oo iyo geega aynu isku kooyaan xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya haddaba waa ka gudoomiye mursal orimo wasay faahfaahiyo soo xaadirista aaday muhiim u tahay kalfadhigan waa kalfadhiga lixaad shaqooyinka noo yaallana aaday u ballaarhan yihiin marka soo xaadirista muhiim aaday muhiim noogu tahay khaasatan labadan sharciyoona laga sugaayo waddankan doorashadiisa annagaana looga fadhiyaa meeshaan aadin lahayn marka waxay la tahay kulley dad badan oo baarlamanka ka tirsanaa xildhibaano badan way fadhiyaan baarlamanka waxaa hore u jiri jiri hore u jiri jiray idinkoo dhan waa la socotaana sanadka ugu dambeeya in la iska kala tago oo ninba meel uu iska aado laakiin waxay la tahay sanadkan shaqaa noo taalo shaqadaas daraaddeed marka inaan soo xaadirida aan aan aan ku dhowrno sidaasi oo kale waxaan faraynaa habdowrayaasha in si joogto ah ugu soo gudbiyaan maxdarka tirada xildhibaanada fasax ee ku maqan kuwa fasax la-aanta ku maqan iyo kuwa ku maqan shaqo tan kale wasiirada xildhibaanada ah wasiirada xildhibaanada ah markaa shaqo markay shaqo ku maqan yihiin maahane inta kale waxaan rabnaa inay fadhiyaan waa tirada oo wasiirada ah waa tiro aada u weyn ma yar tiyar tiro tiro yar maaha marka waxaan ka codsanaynaa mar walba inay fadhiyaan si kooramka mar walba u buuxo
adduunyadu horumartay adeegyadii la fududaay abtirsiimadii oo ay ilaha ku burqidaayaan asliyay insheega kortay isgaarsiintan horeyte adiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad ahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kas higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbidan hakadaana haddana aan walbele idaa iyo xafiiska online-ku ka iilba internetka gacanta four g ika moobeelka ba hormuud telecom hanka hagaag adeegyo fara badan isin sheeshal duban usbugohay hankulisho
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nadareertan weliba hawada singadaha miin faylan barnaamijka kulanku warsamo cabdilshiraashka ayaa saar idaacadda warsamo kheyr dhanka farsamada saaxiibkayga cabdinaasir ee imaamadahaya warbaahinta mada banaan ee ku howlgalow magaalada muqdisho iyo weliba iyona geega lindiday iniyo tabiyan wararka kulamada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya hiligegos forum ee kulanka baarlamaanka ee federaalka soomaaliya haddaba waanu qaar ku mid ah waryaalka oo markilahan diidiyo warbaahintan iyo la hadaleenga bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan rabnay inaan ka hadalno arrin ku saabsanayd maanta waxaa loo ballansanaa furitaanka kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kulankiisi koowaad markii wariyaasha lagu marti qaaday xaruntii golaha cusub ee villa hargeysa ayaa naloo sheegay ka hor intaan la gelin in wariyaasha lala kulmo sidaas daraaddeed waxaana loo sheegay in hoolka cusub ee la dhisay ee golaha shacabka ay ku shiri doonaan uu yahay hool aada u cariiri badan goob saxaafadda u istaagi kartana aan loo diyaarin hoolka sidaas aawadeed waxaana ku wargeliyey inaanay suurtagal ahayn in wariyaashu ay inta galaan xarunta gudaheeda ay muuqaalo ka duurtaan waxaa kaloo naloo sheegay in qorsho golaha shacabka uu wado ay tahay in qalab iyaga u gooni ah ay keenaan kaamirooyin wariyaasha meel kale loo sameeyo filinkii la duubo halkaa wariyaasha ay ka qaadan doonaan laakiin waa wax soo socda waaye laakiin hadda maxaa xala ayaan weydiinay waxaana loo sheegay in maanta aan ka soo saarno laba kaamiramaan si ay muuqaalka noogu soo duubaan inta kalena ay iska baxaan waxaan u sheegnay in wariyaasha iyo warbaahinadu ay kala duwan yihiin oo xuquuqda muuqaalada xataa ay ku kala duwanaanayaan taasna aanay suurtagal ahayn sidaas daraaddeed maanta golihii shacabka furitaankiisii kalfadhiga lacag kulankiisa koowaad suurtagal ma aysan noqon sabab la xiriirta warbaahinta naloo sheegay meel loogu talagalay oo muuqaalada ka duubtaa inaanu jirin laakiin annaka markiina la geeyey oo annaka iyo saddex weriyo kale naloo ogolaad inaan meesha soo aragno waxaa noogu muuqanayay in meelo badan oo wax laga duuban karo weriyaasha haddii loo ogolaanayo inay jiri kareen sida qaybaha gadaale qaybaha geesaha ah inay jiri kareen in weriyaasha kaamirooyinka ka duuban karaan waa haddii la rabay in weriyaasha ay wax duubtaan oo caqabad aan loogu dhigay inaan baarlamaanka iyo xildhibaanka iyo guddoonada loo loo dhexeeyo marka maanta waxaa dhacay inaanan kulankii aanan ka qayb gelin sababa la xiriira in weriyaashii maanta loo sheegay in laba kaamiramaan ay iska soo dhex bixiyaan innaguna ku qanci weynay marka guddoonka golaha iyo dhammaan xildhibaanada waxaan u sheegaynaa in arrintaas haddii wax laga qabo karo wax laga qabto oo wariyaasha loo ogolaado way heli karaan meel ay muuqaal ka duubtaan codsigaas waa soo gudbinaa saaxiibada kale ayaa iga dambeynaya wariyaasha ee baarlamaanka ka shaqeeya ee soo tabiyey wararka golaha shacabka sidaas darteed xalay waxaana lagu casuumay inaan ka qayb galno kulanka koowaad ee kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka si halkaas aan wararka uga soo tabino waxaan ka mid ahaa ee wariyaashii fariimaha loo soo diray ee lagu casuumay golaha shacabka laakiin saakey markii aan tagnay xarunta fil hargeysa oo markaasi ee, lagu furayey ee, kulanka baarlamaanka waxaa noola diiday in halkaas aan wararka kasoo joogno sababo la xiriira goobta oo noola sheegay inay ahayd ee, goob ciriiri ah oo wariyaasha aanan deeqaynin Een, waa galnay waa fiirinay waa ay jireen meelo ee, fursado aan ka heli karno oo wax aan ka duuban karno laakiin een, guddoonka iyo qaar ka mid ah een, ilaaladii baarlamaanka ayaa noo diiday inaan warar kasoo tegino sidaas darteed ee, inagu haddii aan nahay wariyaasha waxaan dalbanaynaa in aysan macquul ahayn in golaha shacabka wariyaashii in laga soo celiyo in guddoonka iyo baarlamaanka iyo guddiga ee saxaafadda ee golaha shacabka waxaan ka dalbanaynaa inay arrintan wax ka qabtaan saxaafaddana loo ogolaado in golaha shacabka ay ka soo hadlaan oo markaasi ee, sidoo kale ee, waxaan ka xunnahay in saakay aan ka qaybgeli weynin kala fadhigaasi Een, maadaama aan inagu nahay ee, wariyaashii ee, dadka usoo tabinayay ee, ee, kulamada golaha shacabka iyo waxyaabaha ka dhacayo een waxaan dalbanaynaa in arintaas wax laga qabto lagu laabto islamarkaana loo sameeyo meel wariyaasha ay wararka kasoo tabiyaan Waa mahadsan.
waa maalin kale oo culays ay dareemi karayaan eh, suxufiyiinta madaxa bannaan ee ka shaqaysa muqdisho maanta wariyaalan ka mid ahaa waxaan tagnay eh, xarun cusub oo gudaha villa hargeysa ay ka samaysteen ama laga dhisay eh, xildhibaanada golaha shacabka Eh, guddoonka u qaabilsan warfaafinta golahu wuxuu aada iskugu daya bal suuragalnimada ee culaysan jira inuu nala wadaago oo la xiriirtay in eh, meeshu ay yar tahay in suxufiyiinta meeshaysan tegi karin in guddoonka uu isku daya inuu diyaariyo kaamirooyin eh, in lasoo duubo kadibna wariyaasha dib loogu soo diro arrintan hore waxay kaga jirta xafiisyada dowladda ugu sarreeya golaha shacabka waxay meesha keliya suxufiyiintu ay tegayeen Eh, dharka kale aad ka duwan xildhibaanada warbixin laga soo duubi jira si maalinle ah haddii arrinta hadda taagan ee guddoonka uu leeyahay ee gaar ahaan dadka hadda nala hadlay oo ah maaragtay qaybtii u qaabilsan warfaafinta inaysan suuragal ahayn in halkaas lagu wada hadlo in suxufiyiintu ay weyn doonaan meel ay kula hadlaan xildhibaanada golaha shacabka ee kala fikirka duwan ama ay ku soo gudbiyaan fadhiyada baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka waxaan rabaa inaan xusuusiyo marka loo eego ee aqalka sare meesha uu ku shaqeeyo golaha shacabka ee hadda loo sameeyey waxba kalama duwana haddana aqalka sare wuxuu isku dayaa bal suxufiyiintu inay tagaan inay war soo tabiyaan access bay helaan marka waxaan ka codsanaa baarlamaanka oo aan dhihi lahaa golaha shacabka in suxufiyiinta madaxa bannaan ay u oggolaadaan in halkaas ay tagaan sida ugu macquulsan ugu suuragalnimo badanna suxufiyiintu inay war u helaan laakiin aysan suuragal ahayn ama ay adag tahay matalayaashii golaha shacabka in fadhiga golihii ay samaynayeen maalinlaha ahaa ama sabaadlaha ahaa aysan aysan wariyaashu goobjoog ka ahayn waa culays kale oo suxufiyiinta iyo helidda xogaha baarlamaanka ay adkaan doonto gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka waxaan isku dayey oo aan ku idhi maaragtay suuragalnimada wariyaasha raadiyaasha wato ee aan kaamirooyinka ahayn iyada nafteeda wuxuu waa loo soo duuba waa lasoo dira sidaa waxaa nagu dhahayo xildhibaan khaalid macow oo ah guddoomiyaha guddiga warfaafinta ee golaha shacabka marka waxaan ugu baaqayaa golaha shacabka iyo dhammaan hay-adaha intan ay qusayso in bal dib loo eego ee si suxufiyiinta soomaaliyeed ee warbaahinta madaxa bannaan ay halkaas u tegi lahaayeen ugana soo tegin lahay waxaa ka jira xaqiiqda waa mahadsantihiin
baarlamaanka iyadoo aynu ognahay in dhibaatooyin badan aynu ka qabnay oo ay ka mid ahaayeen caburinta lagu haayo ee wariyaasha gaar ahaan markii moobeelada laga reebayo Een, arrinta horta moobeelada ee, wax badan waynu ka dagaalanay een, ciqaab badan wariyaasha soomaaliyeed markay baarlamaanka aadeen arrinta moobeelka ciqaab badan way kala kulmi jireen misaalooyinka badan ee dhibaatada lagu qabo waxaa ka mid ah een, maanta qofka wariyaha marka uu yahay waxa uu ka soo tagay qoys een, hooyuu ka soo tagay aabuu ka soo tagay carruuruu ka soo tagay xarun shaqaa ka soo xigtay markii telefoon lagaa reebo oo lagu dhaho telefonkaaga inta dhig ee, muddo saacado ah ugu yaraan baarlamaanka markay ugu yar tahay ay doodayaan shan saacadood saddex saacadood afar saacadood waa lagu jiraa markii telefonkaaga lagaa reebo ee, muqdisho xaaladda ee ka jirta aynu ognahay qaraxyadu ka jiro een, dhibaatooyinka badan ee ka jirto markii qoyskaaga ee qarax u dhaco soo wacan ma jirto meel ay kaa heli karaan maanta xaruntaada kadaalika meel ay kaa heli karaan ma jirto Een, dhibaatooyinkaas anagoo ku qabnay een, qoyskaaga dhibaato hadday maanta soo wajahdo allah naga sirtay maanta meel aad kala soo xiriirta ma awoodi sababto haduu maanta aabbaha geeriyoodo ama xanuunsado ama qof ku dhaco waxaa keliya oo maqlaysaa markaad soo baxdo baarlamaanka ka soo baxdo oo lagu aabbaha waa la arkay ama qof hebel waa la arkay dad badanay ka dhacday oo baarlamaanka shaqeeya een, carruur ka xanuunsatay dee arrintaasna dhibaatooyin badan dhibaatooyinkaa ku qabnay midaan hadda soo baxday maalmaha horta waxaa aada loo hadalhayay in ay wariyaasha ay ku jiraan xarunta golaha shacabka gaar ahaan xaruntan hadda sida kumeelgaarka ah ee waxay ugu shaqaynayaan baarlamaanka gaar ahaan xarunta guddiyada filan hargeysa guddoonka golaha shacabka ee warqad ayuu soo saaray ugu joojinayna wariyaasha baarlamaanka ma shaqayn karaan haddii aysan helin wariyihii gudbin lahaa xogta ay maanta shacabka usoo baliyeen baarlamaanka waa adeega shacabka annagana waxaan nahay adeegii shacabka baarlamaanka waxay sheegaan ayaan waxaan la wadaagaynaa bulshada soomaaliyeed haddii la dhaqo
أحمد باورك هنيمبي أراسكي وذاي كان وا داينه هيا صاحب هيا هيا أنا نيهو غاري ما بكعي maxaa ku dhacniyho ordo mechanic nadon waa waynu bahnay
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le eraw habayaato magafu ilu waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kishibti baabuurka may shidaalka marka aad kishibaas baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihasata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallahi waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa samaraynaa weliba wada sinkalaha kheer iyo hamiin faylanga madiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba usa soddon sana kuriyadu saaragga ku jaraya taalooyinka taariikhda leh oo iyo keelanga gudaha magaalada muqdisho haddaba sababto may taa maynas adduunka keedii haragjarkaasi unkureen weliba meelisay ku hadalay guddoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finisha kureen waliba meelisay ku hadalay madiine farmaajo aan maanta taagannahay waxaa noo suuro galay inaan furno taallooyinka sayidka xawataako iyo kuwa kale haddana waxaan taagannahay tii ugu dambaysay oo aan xarigga ka jarno oo madaxweynuhu xarigga ka jaro taasoo ahayd taalladii swil madaxweyne ku soo dhowow kelmaddaada ka dheh furitaanka taalladan wabilaatu
بسم الله الرحمن مدن قدوميه كل المسؤولين halkan nala joogta مسؤولين halkan nala joogta taliyaha ciidanka booliska ee howladeennada ee degmooyinka baan saxaafadda baanbeeyda ee shacab weynaha halkaas taagan kulli waxaan ku salaama assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ilaahay baa mahad leh oo runtii maanta noo suurtageliyey maanta halkan inaan kulligeen nasiib u yeelanno fursaddan aan dib u fureenno muddo dheer kadib taalooyinkii qaranka oo ahaa astaan iyo taariikhda dalkan uu lahaa ay ahaayeen runtii waxay noo tahay farax farxad weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay inaan qayb ka ka noqonnay in aan dib u soo celinno xusuustaas iyo maxaan ku raahdaa taalooyinkaas taariikhda noo leh astaantana dalka u ah dal walba wuxuu leeyahay astaan wuxuu leeyahay taariikh iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeye ha yidhaahdaan ama hiro ha yidhaahdaan oo dhinac walba ah runtii annagu hiirooyadeenna waa badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinka aan u samaynay kuwa kalena inaan u samayno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada wax badan u geysta oo wanaaga dalkan runtii waxaan aragnaa sababtaan u xuseenno aan ugu samaynayn taalooyinku ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray waxaan furnay suu sheegay guddoomiyaha haawataako sayidka ee maxamed soomaali ama waxaa loo yidhaha waxaa soomaalid inta badan u taqaano dhagaxtuur iyo maxaa lu yidhahdaa axmed gurey iyo kuwo kale oo aan furi doono insha allah hadduu ilaah yidhaahdo sababtana waxa kale ma aha iyagu waxa weeye waa simbol laakiin dad badan oo aad u badan yaa halgankaas ku naf waayey ku xoolo waayey ee dhibaatooyin iyo xarag u maray waxayna qaybka ahaayeen oo annaga haddaan maanta aan joognay ay ku soo urureen ee wax walba iyo halgankii ay ku jireen s y l oo runtii dhammaystirtay xorriyaddii dalka inay dib kun sagaal boqol lixdankii ay isugu keento ayna u midayso ee waqooyi iyo koonfur labadii qaybood qaybna ingiriisku gumaysanayey qaybna talyaanigu gumaysanayey waxay ka wada shaqaynayeen kulligood waxay ahayd ama halgankaasi ay u soo mareen waxay ahayd xorriyadda dalka in dalka xorriyad uu gaaro xorriyaddaasi maxay tahay marka in dalka uu gumaysi ka xoroobo dalka inuu qabjab ka xoroobo dalka iyo dadku inay quursi ka xi- ka xoroobaan iyo weliba tan ugu muhiimsan dadku qabyaalad inay ka xoroobaan waxay keentay qaran marka qaranna macnaheedu waxa weeye waa haybad iyo sharaf iyo mansab iyo maamuus qof walboo soomaali ah adduunka laga yaqaano magaciisa meel alla meeshuu tagana ee sharaf iyo soo dhoweyn iyo karaama uu ka helo waxaana lagu gaaraa waddaniyad waxaa lagu gaaraa midnimo ayaa lagu gaaraa muddadii aan intaas haysannay waad ogtihiin soomaaliya kaalmaha ee adduunka ka gelaysay iyo meelaha muhiimka ee adduunka uga jirtay iyo qadarinta iyo sharafka iyo karaamada ee adduunka ku lahayd waxaana intaasna gaarsiiyey waxay ahayd qarannimo iyo lagu raadiyo waddaniyad maaha qabiil ma ah maxaa yeelay markii aad qaran raadinayso waa inaad waddani aad tahay oo aad ka hadlayso dalkao dhan kan ku gumaysanaya ama kan raba inuu hoos kuu dhigo kuuma imaanaya haddaad qaran tahay laakiin waa ku hawaysan haddaad qabiil tahay maxaa yeelay gumaysigii halkan imaanayay naftigoodu haddii soomaali qaran ay ahayd ama qaran ay lahaan lahayd maysan imaadeen laakiin waxay ogaayeen soomaali inay qabiil u qaybsan yihiin intaas aan qarannimada aan haysannay qarannimadeenna ay xoog lahayd midnimadeenna ay xoog lahayd dadkeenna waddaniyadoodii ay xoog lahayd iyo midnimadoodii waxaan gaarnay meel annagu aan afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siinno kuwa naga hooseeya kuwa raadinaya inay xorriyaddooda helaan oo aan tababarro u samayno aan dhaqaalo ku siinno si ay xorriyaddooda u helaan kuwa ishaysta oo dagaallada ka dhexeeyana inaan nabad dhex geenno ciidan dhex geenno heshiisna ka dhex samayno intaasna waxaan ku helna waxaa weeye meesha aan ka taagnayn afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka meeshaas way meeshaan u soconno marka dowladdan waxay u socotaa intaasay u socotaa waxay ka hadlaysa waxaa weeye in qaarnimadii la xoojiyo in lagu dhiso qaarnimada waddaniyad lagu dhiso midnimadii la soo celiyo dhallinyarada marka waxaa weeye
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
وديتولي إيه ميراني قبطة جلال قبب شيء كان جديس ملاه وقف لان كبار موجي قربك بيوشي هتقول ودوذو غلدنيا سحنيا قوميا وارنيا ما يلك قياسي ما يلك قياسي ما يلك قياسي وشي ما يلك قياسي حاجي وذيبا حتى انت دبل كراد يدبي سين جيده دان ساها كقالي ان بوق هوت دبدا ديوان قلي هوت دبدا انا ما اسك ديوان قلي الا قسم تونغا اها دبقي اسكور سارو ديد سيس دو فداي ما يدرس قلبك الاسماء ادوي دياسه دكانك qalabka dhismada guud ee new star tuba qashinahan dhoobtay qaybtii koowadna xamara iyo baaqa ku faafay
waayahay dhegeystayaalaha qayb dhexe barnaamijka kulanku warsan ee samarayna weliba wadasinka kheer hamiinfayna barnaamijka kulanku warsan oo idaacadda warsan iyana dareertanga cabdishiraashka ayaa saari barnaamijka waana siin dareersiyayaa gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka haliimiyadey ayaa weliba ayay sheegdaya in iyo hadda meelfaylan iyo umarahayan hanaanka doorashada lamada kun iyo labaatan kowda taasi oo lakuwada iniya kudhiida gudaha dalka soomaaliya haliimiyada ayaa sheegday ini rajo faylan iyo kuqabanga doorashada qofiyada la filaa iniya kudhiida soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim horta haddii aan ka hadalno midda oo koontada haweenka qoondada haweenka dastuurka waxaa ku qoran haweenka in la tixgeliyo laakiin waxaasay leeyihiin oo cad ma ku qorna haweenku waxay ka mid yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed waa in wixii xaqoodaa la siiyo sharciga xisbiyada waxaa ku qoran xisbiyada isdiiwaan gelinaya guddiyadooda ay keenayaan oo liiskooda boqolkiiba soddon inay haween ahaadaan waanu kula xisaabtanaa kaan keenin waa celinaa boqolkiiba marka sharci aan taab taabsan karnaa jira sharcigan hadda oo baarlamaanka yaalana isagana waxaa lagu dhigay haweenku inay boqolkiiba soddon yeeshaan haddii ay xildhibaanada isku soo raaci doonaan iyo haddii kale ma ogin laakiin haweenku ololo badanay u galeen xildhibaanadana waa la arkay in qodobkaas sidiisa loo daayay maadaama uu sharciga dastuurka uusan ka hor imaanaynin marka laba gabdhoodoo aada arrimaha haweenka ugu olooleyn jiray oo ka shaqayn jiray oo haweenka wax soo baray oo haweenka u taagnaana guddiga waa ka mid yihiin marka kalsooni ku qaba iyadoon si gaara aanaan ugu hiilinayn haweenka haweenka lama xaqiraayo dadka muxuu ahaay maatada tabarta daran oo lama xaqiri doono haddii ilaaha yidhaahdo dad laga tegay oo badanaa jiro ayaga naftooda lama xaqiri doono xaqa ilaahayaan ku shaqaynaynaa maxaa yaele kitaab jaamacaan gacanta saarnay kitaabkana aniga agtayda dheeldheel ma aha dadka iska dhaaftay haddana waxay rabaan samaynayaan ma noqon kara mana ihi annaga hadda id afsar caadinin haddaadna adinka idin is-indarsacaadin aniga idinma idin indarsacaadinayo awoodaa leedihiin awooddiinana waxaa waaye in doorasho la qabtaa dastuurka ku dhigan ee raadsada halkaasaa fadhinina eed beena iyo cay beena iyo tuutar beena iyo ha ka shaqaynina danihiina raadsada maxaa idinka indharsraacidinaa on ka hela ani inaa idin dharsraacid waaba u dhaartay inaan doorashadan qabto ilaa laba kun iyo ko labaatan iyo kowga julayna ma la sugooyey markii la qaban markii aan arkoon waktigeeda inay dhaafanayso oo la qaban karin waa caddeynaa sidaa ummadda u hor imaan jirnaa u hor imaanaynaa oo leenahay kaas iyo kaasaa maqan waxaa inta sarcaada ma wadno waa aaminsannahay inay doorasho dhici karto waa xuquuq aa leedihiin inaad nagala shaqaysiinaan rabnaa see u dhici lahayd laakiin haddaa halkaas iska fadhidiin oo aa leedihiin doorasho ma dhici kartee beenta naga daaya weligiinba odayaa idinku soo magacaabaa madaxan waa laydinka tumaa qabiil qabiilna waa u qaybsanaanaynaa weligiin isuma imaanayno soomaali isuma imaanayso mana la isu soo dhowaanayo wax aan idinku indhasarcaadinayno ma jirto guddoomiyenimo aan raba inaan iska haysto ma jirto ma fahamta waa naloo dhiibay waajibkeedana waa gudanaynaa haddaan gudan weynana qoortana soo qabtee banaanka naga soo dhiga waa midda lagala yahay shacbiga muxuu ahaa hadal aa weydiisaa jirta oo aga maqan yahay oo ahaa anyways intaasa aan kaaga si sareexada haa laba kun iyo lix iyo tobankii yees anakoo joognaa la qabtay doorasho aan qof iyo cod ahayn goormeenna la magacaaba annaka waa kuu sheegaa daaye toddoba iyo labaatankii julaay laba kun iyo shan iyo tobankii isla julaygaas anagoon shaqo qabanin oo markaas leenaa magacaab ra-iisul wasaaraha baarlamaanka yimid wuxuu yihi doorasho qof iyo cod ma dhici karto nidaam kalean raadinaynaa iyo sidii soomaali ay ku heshiin lahayd sababtay u dhacday waxay ahayd doorasho looma diyaar garoobin guddi ma jirin waxba lama qaban haddana maanta waxaan maraynaa goobihii lagu codayn lahaa inaan hayno oon diyaarin oon diyaarinayno guddi doorasho oo xamar la yidhaha ma jiro dastuurku wuxuu dhigayaa guddiga doorashada qaranka soomaaliyeed guddiga madax banaan doorashooyinka qaranku dhigayaa xafiis waxaan ku leenahay jubbaland xafiis waxaan ku leenahay puntland xafiis waxaan ku leenahay south west xafiis waxaan ku leenahay hirshabeelle xafiis waxaan ku leenahay galmudug haddana xamaraan xafiis banaadir ka sameynaynaa dowla goboleed jirta oo maanta jirto oo tiri guddiga doorashada nooma imaan karaan weli ma hayno waa tagnaa waa ka shaqaynaa waana wadnaa hawsheena ma hayno dowlad goboleedna dhahday nooma imaan kartiin mana soo bixin
idinka iyo intana dhegaysanaysa u caddayno guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku hawshiisu waa hawl farsamo siyaasad kama shaqayno waa madax bannaan yahay cidna amar kama qaado xisbiyuusan amar ka qaadan madaxweyne iyo prime minister iyo cid kaleusan amar ka qaadan sharci aanu ku shaqayno ayaa jira sharcigaasaan raacna waxaa ka shaqeeya dad la soo xulay oo aqoon iyo hufnaan iyo cadaalad jacayl lagu soo xulay marka dad badan baa waxay weydiiyaan guddigu amuuqlo u hiiliyaa nidaamkan doorashada loo dhigayna oo sida laysu eegayo oo ay isugu miisaaman tahay si qof cadaalad darro u sameeyo ama koox yar u samayso waa adag tahay waayo nidaamka loo codaynayo sida dadka loo diiwaangelinayo magacyada dadka meesha la dhigayo dadka mataqaanaa korjoogtada ah oo xisbiyada ka socda dadka ururada caalamiga ka socda waxaasoo dhan baa indhuhu sidaas ugu taagan yihiin marka lama samayn karo laakiin waxay ku xidhan tahay ummad iyadaa isdhista ummad iyadaa mustaqbalkeeda ka shaqaysa cid kaloo kaaga shaqaynaysaa ma jirto haddii aynu ku talagallay in dad soomaaliya inooga dhigo dal barwaaqo ah weligeen gaari mayno waxaan xusuustaa kacaanka markuu dalkan ka dhashay dana fara badan baa jiray oo oo isku isku qasan nimankii kacaan ka dhaliyey waxay yidhaahdeen waxaasoo dhan ma rabno ha laysku tashado iska wuxuu qabsaa lagu dhisi jiray meel kasta hadda barnaamijkan loo bixiyey isxilqaan isxilqaan hadda waa aragtaan meelo badan baa lagu sameeyey marka waxaan ka wadaa guddigu mar hadduu madax bannaan yahay wuxuu u baahan yahay taageerada dadka sidii hadda guddoomiyuhu u sheegtana qofka xuquuq iskama helo meel iska taalla ilaa uu xuquuqdiisa u dagaalamo maahane codku waa xaq shacbiga soomaaliyeed u leeyahay codkaaga ayaa wax ku bedeli kartaa waxaynu ka soo baxnay wakhtigii xabadda iyo dagaalka wakhtigii codkaynu joognaa
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu asquishon stationary intaas meerilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwidiyo arlaadon baydho ulbaabadii laka balaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel
waayahay dhegeystayaal qayboogayay dhexe barnaamijka kulanka warsan ayaa ku guda jirnaa weliba hooda sinkilaha miinfailan barnaamijka kulanka warsan oo cabdirashiraashka ayaa saaray waan siindiraysa dhegeystayaalaha madiinaga maamulka puntland sayid cabdulaahi deni ayaa weliba usa markal usoo furaya siyaasadan dhexayta dowladda dhexe iyo maamul goboleeda dalka abonbadan ato maamulka jubbaland madiine deni oo usa reedusan kanagadi deegaanada maamulka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso ayaa weliba usa sheegaya inay marwelbayo dhikaayan gobolnabadeed oo keedan heshiiska la fadaa inay dhadhadhika dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland haddaba waa ko saciid cabdulaahi deni oo arrimo hoosay faahfaahayo ma aysan ka shallaayin wixii ku dhacay dib wax uma milicsan sida dabeecaddooda ahayd horay ayay u socdeen deegaanadoodii oo baaba'sanaabay dhisteen danahooday qabsadeen tacliintii iyo caafimaadkii wax ka qabteen amnigoodiibay sugteen maamul bay dhisteen wax lagu mahadiyo oo qof kastaoo caqli leh oo weliba markuu deegaanada kale ee soomaaliya uu tago uu garanayo ayaa ka hirgeshay maanta waxaad og tihiin gobollada puntland boqol kiiba siddeetan ama sagaashan waxaa la odhan karaa waa dhul aamin ah oo horumarku intuu rabo ha gaarsanaadeenay wax ka socdaan iskuulladii baa furan emsiajadii baa meel walba ka jira ceelashii biyaha baa meel walba laga qodayaa haraadkii baa lala dagaalamayaa nabaddii baa la baahinayaa saldhigyadii iyo ciidamadii baa meel walba jooga dhul aad u ballaaran oo dalal badan oo maanta xor ah oo adduunka ka jira puntland baa ka baaxad weyn baaxadda puntland maamul aanan ahayn maamul gaar u taagan oo maamul ismaamul ah shaqada la-eg intaa inuu qabto waa mucjiso dadkeedu ay xaqiijiyeen dadka maamulka madaxda ka ah maaha waxa dalka dhisay waxa dalka nabaddiisa ka shaqaynaya waxa dalka horumarkiisa ka shaqaynaya ka mid baan ahaan jiray anoon xil hayn dadkaas gacanta ka geystay horumarka dalka in badan oo anoo kaleeta ah oo maanta aan xil hayn birri xil inay qabato rajaynaya ayaa maanta ku hawshan ama ganacsiga ka shaqaynaya ama tacliimta ka shaqaynaya ama isimada oon ka daalin oo nabadda iyo wadajirka ka shaqaynaya waxyaabaha runtii aan jeclaystay inaan la wadaago waxaa ka mid ah dadku haddii ay gaaraan in ay wax wada qabsan waayaan oo kala shakiyaan waxaa ka faa'iidaysanaya cadowgooda waxaa soo dhex gelaya dad nacabkooda ah waxaa soo dhex gelaya dad aan dantooda aan ka shaqaynayn soomaalidu waxay tidhaahdaa nimaan kuu rari doonin yuusan kuu furin hadhow nin cidlo kaaga tegaya waxba macnaa la yeehan mayso dalkan intii alla isbadi baa halka ku wada dhaqan oo isugu soo guriyo noqotay waxaa la rabaa inaan ilaashanno nabadeenna iyo horumarkeenna waxa aan dhexdeenna ka kala tabanayno waxaa la rabaa inaan annagu isu sheegno mar walba dad meel isugu yimid khilaaf waa jirayaa ama ha keeno khilaafu la kaca oo qofku waxa uu tabanaayo wax loola kacay ahaado ama wax qofkaas laga tabanaayo ogaansho la'aan uu sameeyey ha noqoto maxaa yeelay qof walba wuxuu go'aan ku qaataa xogta hadda intuu hayo dadka mas-uuliyiinta maanta jooga way adag tahay inay xogta sidii la rabay u wada helaan maxaa yeelay dalka duruufaha uu soo maray wax badan baa isku dhex yaacay dadkii baan kala soocnayn dadka xarumaha dawladda ka shaqeeyay shacabkii waa isku milmay dad kale oo dano kalena dhexdeennay ku dhex jiraan waxyaabahaas wax fiican maaha laakiin haddana wakhtiga inuu keenay waan waan garawsanahay oo odhan maayo maxay u dhaceen laakiin waxaa muhiim ah in dadku uu mar walba dareenkiisu uu sarreeyo inay muhiim tahay dabcan magaalada kismaayo markii aan xafladdeeda ka qayb galnay aad baan ugu kuurgalay duruufta iyo dadku waxay ku nool yihiin waxaan ogahay marka la yidhaahdo maamulada puntland iyo jubbaland baa ka jira kismaayo buu hadda awoodda jubbaland ku urursan tahay nabad baa ka jirta dadku waa faraxsan yahay dadku waa midaysan yihiin meel bay u wada socdaan nolosha waa la dagaalamayaan laakiin markaa dhinaca kala fiirsin dekedda kismaayo xataa aan huuri ku xirnayn baan tegi hal huuri xataa kuma xirna iska daa doon iyo markabe wax soo degaaya wax dhoofaaya aysan jirin marka waxaan soo xasuustay nimcada annaga aan haysanno iyo tabashada faraha badan oo dadkeennu intaa tabanayo dalka meesha uu joogo waa meel halisa waxaa idin lagu kuuniyayaa nabadda aad haysataan waxaan idin lagu kuuniyayaa maamulka aad haysataan waxaan idin lagu kuuniyayaa xoolaha iyo ganacsiga aad haysataan iyo xiriirka aad caalamka la leedahay dadku meelay kismaayo xataa dadku hadday jiradaan ma dhoofi karaan afgumadooda u dhow ma tegi karaan cilladaha soo baxay oo runtii aynan habboonayn waxaa keliya ku isku aadi jireen markay gado iyo magaalooyin ka imaanayaan jidadkao dhan waa ka xihan yihiin xagga marka loo baxana meel cabdalabiroo la yidhaahdo aan waxba u jirin bay bay raggi rag ahaa fadhiyaan halkanna gooboyn haddii la dhaafo xaalkeedu ma fiicna in yar bay ku wareegsan yihiin afarta jidhahaa laga xidhay nin iska shacab oo weliba shacab aad u hooseeyo muuqaalkiisa aan laga shakinayn hadduu rabo iyaga xiriir la leh inuu iska marmaro waa dhici kartaa laakiin nin mas-uul ah nin oday dhaqan ah nin ganacsato ah nin wax isku falaya inuu hawada uga baxa mooyaane kismaayo awalba dhulka uma soogani jira hawadiina caqabadahaasa ka haysta runtii degaankan iyo degaanka jubbaland waa degaan mataana ah maahmaacana hore u aqoon baan ka soo barto waxaa la yidhahda indhuhu waa isku seexdaane ma kala seexdaan bay igu maamaahin dadkii markaa un tegey waxay dhaheen puntland iyo jubbaland waa laba indhoodoo inay isku seexdaan la rabo anuu horey uma maqal runtii marka laakiin waa garanayaa dadkaas dadkaas dareenkooda siduu ahaa siday u danaynayaan puntland garab istaaggeeda dadka halka ku dhaqan dadkiisa kale xagga jooga waxaan fursad u helnay mujtamaca siduu u kala qaybsanaa inaan ula kulanno awal waxaa la dhihi jiray kismaayo harti bay lahaan jireen laakiin hadda koom bay u dallaceeno annagu awal koombaha halka waa ku lahayna iyagaa qayb ka maqnaan jirta annaga koombo waa nagu jira markaa halka joogno oo degaanku koombu halka ahaan jiray marka laga tago dadka kaloo daaroodka ah oo hadda puntland la degan khaasatan iyagu dhaqankaasay lahaayeen harti wax la yidhahday lahaayeen laakiin hadda nidaam koombo la yidhaahdo markay kuwama u dallaceen raggii kaleo walaalahoodana kuumaday u dallaceen iyaguna marka labadiiba gaargaar baa ula shirnay sado waa la kulannay soomaalida keliya deganna waa la- waan waan aragnay daarood oo dhanna waan wada aragnay runtii iyagoo dhan oo odayaashoodii dhaqanka iyo waxgaradkoodii ah Eh, runtii duruufaha iyo daraankoodana waa dhegaysanay annagana waxaan kula dardaarnanay soomaalida halkaa deganayd maadaama iyagaysa ogol yihiin inay nabadda ilaashadaan inay midnimada ka shaqeeyaan annaguna waxaan u ballan qaadnay inaan garab istaagannahay mar walba wax kastoo awooddeenna ah af iyo adinba inaanan kala eh, hagran doonin Eh, runtii eh, shirkaas kismaayo siaad la socotaan eh, dowladda dhexe saluugmay ka muujinaysa aad baan runtii isugu dayey in arrintaa laga gudbo oo xaaladda doorashada ee meesha ka jirtay ama ka dhacday sida aqlabiyadda dadku ay danta bideen dowladnimadu waa wixii dantu ka badhin weydo aqlabiyadda dadku waxay door bideen oo dantooda inay ku jirto garteen in axmed madoobe oo anigu naftarkayga aan qirayo kismaayo waxaan tegay laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii berigaas u malayn maayo halkiini kulan baa igala jooga xildhibaanahana u ah baan laba kun iyo saddex iyo tagnay say ahayd baan ogaa anoo wasiiraan tegey anoo xildhibaan keliya baan tegey anoo musharaxaan tegey maraaxishii dambe ee isku bedbedelaysa aad baan ula socday Eh, dadkeeda iyo madaxdeedana aad baan isugu dhoweyn horay iyo haddaba waxaan qirayaa runtii horumar ay puntland sidaas degdega u gaarin inay gaartay waxaan u malaynayaa hadda baraha bulshada ilaa ka aragteen meesha aan deganayn waa meel xeebta saaran oo qar dushiis ahayd waxaa ka dhisan guryo marti oo aad u qurux badan oo waaweyn ciidan nidaamsan oo dalka nabadgelyadiisa gacanta ku hayo xafiisyo dowladeed ee horumar la taaban karo oo dowladnimo ah oo saanqaad fiicanle weliba baa ka jira dadkaasu waxay garteen inay weli u baahan yihiin duruufaha weli gobolkaas waxaa gobol khilaafaad badan soo dhex galay soomaalida oo dhan ay wada degan tahay axmed wuxuu ku guulaystay inuu dadkaa isku hayo muddooyinkii lasoo dhaafay isku qanciyo is ogolaadaan ay isku tolmaan way u baahan yihiin wayna mudan yihiin inta ay ka adkaynayso ka adkaanayso dadkaa isku adkaanayaan oo habka wax qaybsigooda iyo wadajirkooda uu hagaagayo inuu sii hayo anba waa ila qumanayd runtii dadkaasna sidaasay u doorteen ee dadka waxgaradka oo dhanna sidaasay u arkayeen maamulka dowladda dhexe muddan anu la hadlayey runtii jawaab muqnica oo aan garowsado sababtaas anu aanan ahayn laba kun iyo labaatanka markaan doorashadu rabno inaan ku soo noqonno baan axmed garab ka heli doonin waxaanan ahayn anu arki waayo laba kun iyo labaatanka wixii soo noqonaya ilaahay gacantiisa ku jirta qofkuna dadaalka inuu sameeyaa laga rabaa laakiin markaa go'aan qaadan jiraysid waxaa joogaa lagu qaataa dadka jooga nabadooda iyo wadajirkooda iyo wanaagooda iyo nimankan u soo cartamaya ee bannaanka ka jooga maamulka hadda is haysta inuu iska celiyo baa sida ugu habboon ay ku jiri karta ah
zainab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnumay daahir arinantenjeed daarudawa hospital usumay daarudawa hospital leyli lemay fola isbitaal daawo ngyaluwamay way diin diriko diinlay bilaaw shaba doohay doowalkiin taraw haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemono deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaatin
waayahay dhugunsiyaalla guud ahaan wali baantaa ka afmeera barnaamijka kulunku warsan oo nomadan siin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kulay baasaaray waan siin dagaystayaa dhugunsiyaalla ah anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakutirta waliba imaamadahay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow si barnaamijkan barnaamij lamid ah raadkan kulamana akhyaaraya waxaa cabdirashiid rashka hoose mutawasadaas iyo amiin nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu